wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhowaada qodobada u waaweyn wararka habeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqday ciidanka soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalka eritereya dadka magaalada muqdisho oo maalintii labaad u dabaaldegaya farxadda maalinta waa maalinta labaad ee ciidul adxada bulshada magaalada gaalkacyo dhanka galmudug oo maalintii koowaad ee ciidul adxada maantay u dabaaldegay xildhibaankii ugu horreeyey ee soomaaliya ah oo haysta dhalashada fiinland oo loo magacaabay ergeyga nabadda geeska afrika maamulka galmudug oo baxdo iyo sidoo kale wiisil u aqoonsaday degmooyin kadib shir golaha wasiirada ay halkaasi ku yeesheen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo axadii ay sii baxayso isniin ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha julaay sannadda laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warkeenna habeen iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka eritereya ayaa waxa uu kormeeray xeryaha iyo sidoo kale halkii ay ku sugan yihiin ciidanka soomaaliyeed ee dalkaasi tababarka ku qaadanayay dhowaanahana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weheliyo madaxweynaha dalka eritereya ee siyaasa afawarki ayaa waxa ay booqasho u tageen ciidanka soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalka eritereya kuwaasi oo kumanaan gaaraysa tiradoodu waa ciidanka soomaaliyeed ee tababarka halkaasi ku qaadanaya ayaa madaxweynaha waxa ay ka qaateen salaan sharafeeda iyagoo halkaasi madaxweynaha kusoo dhaweeyey waxaana sawiro iyo muuqaalo lasoo bandhigay ay muujinayaan tirada ciidanka iyadoo la arkayo ciidan soomaaliyeed oo aada u tiro badan kuwaasi oo tababar dhawaanahan ku qaadanaya dalka eritereya sawirada lasoo bandhigay ayaa waxa ay muujinayaan tiro aada u fara badan oo ah ciidan soomaaliyeed kuwaasi oo ku sugan dalkaasi eritereya dhowaan ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu faylka ciidankani ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo maantay dalka eritereya kula kulmay ciidankaasi kuwaasi oo dhowaanahan ay sheegayeen in ay qeyb ka noqdeen dagaalada ka socda dalka etoobiya dhowaan ayaa la xasuustaa in magaalada muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigeen waalidiin soomaaliyeed kuwaasi oo ay dhammaantooda kaga cabanayeen in ciid waa in caruurtoodii loo qaaday dalka eritereya kadibna lagu ay qeyb ka noqdeen dagaalada ka socda dalka etoobiya kuwaasi oo haatan u muuqda gebi ahaanba warar beenoobay waxaana haatan dalka eritereya ku sugan ciidan soomaaliyeed oo aada u fara badan kuwaasi oo maantay booqday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho afar maalin qaado doonta ku jooga dalka eritereya si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in ciidankani dhowaan dalka dib lagu soo celiyo si ay qeyba ka noqdaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaaba waxaana la filayaa in dhowaan markaa tababarka uu si buuxda ugu soo dhammaado in ciidankani ay dalka si toos ah u yimaadaan dhanka kalena dad waa dadka magaalada muqdisho ayaa waxa ay maanta u dabaaldegayaan waxa ay u dabaaldegeen maantay farxadda maalinta labaad ee ciidul adxada abuukar dayax ayaa soo koobaya qodobkani
bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa maalintii labaad u dabaaldegaya munaasabadda weyn ee ciidul adxa oo si weyn looga dabaaldegayo dunida muslimka warbaahinta dalsan ee magaalada muqdisho oo ka duuleysa la dabaaldega dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee ku aadan munaasabada ciidul adxa ayaa weydiisay qaar ka mida dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan munaasabada ciidda maalintii labaad xaalada guud ee magaalada iyo sidoo kale sida ay u dabaaldegeen qaar ka mid a shacabka muqdisho oo aan kula kulannay wadooyinka magaalada muqdisho ayaa fursad u helay in ehelkooda asxaabtooda iyo qaraabadooda ay halkan ka salaamaan islamarkaana ay u muujiyaan dabaaldega maalinta labaad ee ciidda qaar ka mid a darawallada mootooyinka oo iyaguna aan la hadalnay waxay inoo sheegeen in xaalada guud ee magaaladu ay tahay mid wanaagsan islamarkaana maalintii labaad loo dabaaldegayo munaasabada ciidda qaarkood waxa ay sheegeen in xaalada magaaladu ay tahay mid degan laakiin shaqadu ay yar tahay marka loo eego dadkii horey u isticmaali jiray mootooyinka bajaajka
walaahi shalay horta lagu soo koobi karo maanta maalinta maalinta ku jirta waa duwaay dadka aad ay u soo baxeen maasha allah laakiin maanta oo kale dadka dadka soo baxaya aad ay u yar yihiin dad ilaa hiliba la qabanaya ilaa maalinta max maalinta labaad waay meel walba waxaa leeyahay eriya jeefa balbonomaad oo kale maasha allah iidan waa iid hilib in badan maasha allah iidoore iidan iidan waxaa waay aad ay ugu duwan iidoore si fiican loo markasta maasha allah in badan walaahi haddii la fiiriyo dadka soo iidaya iyo maasha allah ilaa gobolaha maxaa waan leeyahay afgoya xataa qaar umaanoyo maasha allah gooba dalxiiska gooba baadamashadka ilaa taalada dudub daahsoon maasha allah aadaa loo soo socda mafahanti dadka isku soo baxeen iidaan maasha allah shucuurkii aaday u muujiyeen minta iid inay tahay oo yar ma loo maleeyo waxaa qaadnaa la-aanaa shiid magaalku marka ilaahay abaab khayr badan ilaah noo furo saaxabo shalay shalay laakiin magaaladu mashquul ay ahayd ee, bajaajleyda shaqo fiican ay helay soo ma ma ma ma shalay maanta waxay isdhaanta male dadkiiba moota ma raacayaan besaane wada faaruq taagayaan marka yaa la qaadaya marka marka maxaa ugu wacan ma dadka lacag la'aana jirta Aa, magaaladu Dadka lacag- guryaha ku jiro lacag la-aanaa jirto qofka haddoo lacag la-aan haysane moota wuxuu ku raacaya male moo si fiican marka waxaa roon inoo qofkini ilaahay in asna wax uu soo dhiibo anigani saan ilaahay sisimko ilaahay waxaana u bedelo istay dadka horta waa iidan aniga baaskiil baa ku iiday markii iidda baaskiiloo ii naqday cabad buskuleetiya ka qabsadina si fiican taa bulshada u kala kiciyano ninkaan agshimaynaya maxaa waaye taasaa u qabsaday iidda hilibka hilibka oo igafino si fiican ani buskuleetiya heli maasha marka allah adi dharkaaga ciid mushkilaadka ku gadatay haa buskuleetiya u gatay waa gartay magaalada dhan inaad soo martay mise magaalada meelaa tegin male daarusalaam beerta nabadda banaadir bismillah meelaa tegin male si fiican buur iyo dhagax baa koriye hadda xaggee ku sii socotaa hadda boondheere oo dhan sii socotaa Ah, Ee, waa beryaana ka imaatay waa beri aa ka imaaday si fiican Aad iyo aad.
waxaad nooga warantaa ee, shalay waa ciiday maantana waa ciiday ka waran magaalada iyo sida loo ciidayo wallaahi bilaahi aad iyo aad aa loo ciiday iidi iidi iidul adxa allah iidaan si fiican aad iyo aad maasha allah
maalmaha marka maalmaha iidda si fiican aan u shaqaynaa ee maalmaha kale way noogu fiican tahay Ee, dadka oo safaraha aadayaan oo baashaalka aadayaan dalxiiska qadantaa qaadnaa sida daashalaam kale beerta nabadda aad iyo aad ay anaa u jeedaa maan ma iidin darkayga caadiga ugu jiro iiddeeda macnaha waxay u daaya dadka iidaysanaan dalxiiska aadayaan dartood ayaa iiddeeda macnaa u baajiyey ayagaa macnaa u shaqeeya ayagaa wadaa meelaha dalxiiska oo kale geeya marka maasha allah magaalada jawigeeda waa degan yahan wallahi bilah waa waa shaqada socotaa magaalada ka waran والله مقال مشغول زائد وجامك كل ملاش زحمه زايده وصير بدتي انت مال ما عيد عيد مركب دب ملا كل انا واحد موتاليه وانا انا جامك وحين ترتيبنا ترتيبنا مركب دب ملا مقال وكان صوت صخر اد يد
ciidul adxa waa mid ka mid a munaasabadaha ugu waaweyn ee allah subxaana wa tacaala uu ugu talagalay ummadda muslimiinta in ay ku dabaaldegaan sanadkiiba mar waxaana maalintii labaad maanta looga dabaaldegayaa dunida muslimka munaasabada ciidul adxa abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
bulshada magaalada gaalkacyo khaasatan dhanka galmudug ayaa maalintii koowaad ee ciidul cadxada waxay u dabaaldegeen maantay waryaheena maxamed cabdulaahi sidi ayaa gaalkacyo ka soo warramay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha jamhu
warkaasi dib ayaynu ugu soo laaban doonaaye markana haddii aynu eegno xildhibaankii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee haysta dhalashada fiinland ayaa waxaa loo magacaabay ergeyga nabadda ee geeska afrika xasan salaad xasan xasan laki ayaa ka waramaya
xildhibaankii ugu horreeyey ee soomaali ah oo haysta dhalashada waddanka fiinland ayaa loo magacaabay ergeyga nabadda geeska afrika wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka fiinland beeka hafisto ayaa u magacaabay xildhibaan suldaan siciid axmed oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya inuu noqdo ergeygiisa gaarka ah ee dhexdhexaadinta nabadda geeska afrika wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka fiinland ayaa sheegtay in xildhibaan axmed oo ah xubinta kaliya ee asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya ee ku jira baarlamaanka waddankaasi uu diiradda saari doono taageeridda geedi socodka nabadda ee mid ka mid ah gobolada qaaradda afrika caqabada soo food saartay gobolka waxaa ka mid ah dagaalo badan oo siyaasadeed iyo kuwo hubeysan oo ay u dheertahay in gobolka uu la il daran yahay abaartii ugu xumeyd muddo tobanaan sano ah ayuu yiri haafiiso dhexdhexaadinta nabadda waa mid ka mid a mudnaanta siyaasadda dibadda iyo amniga ee waddanka fiinland saacado kadib magacaabista axmed ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee anadolu in magacaabistiisa ay kusoo beegantay xili xasaasi ah oo gobolka uu wajahayo dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin colaado waan ku faraxsanahay in xilkan la ii magacaabo waxaana gudan doonaa waajibkayga waxaana kala shaqayn doonaa mas-uuliyiinta gobolka si aan u xaliyo arrimaha taagan ayuu yiri axmed ayaa sheegay in dhowaan uu booqan doono gobolka geeska afrika oo la kulmi doono mas-uuliyiinta si uu ugala hadlo arrimo la xiriira xiriirka kala dhexeeya dalka fiinland waa xildhibaankii ugu horreeyay ee soomaali ah oo haysta dhalashada waddanka fiinland islamarkaana ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waddankaasi ee loo magacaabo darajo gaarsiisan ergeyga nabadda geeska afrika xasan salaad xasan laki raadiyaha iyo telefishinka dalsan muqdisho
markaana dib ayaynu ugu laabanay warka gaalkacyo ee bulshada magaalada gaalkacyo dhanka galmudug ayaa waxay maalintii koowaad ee ciidul cadxada ay u dabaaldegeen maantay sida wariyaheena maxamed cabdulaahi cidi uu kusoo waramayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh
bulshada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug khaasatan dhanka iyo galmudug ayaa waxaa maantay halkaasi looga dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidul adxada masaajidada ku yaala magaalada gaalkacyo dhanka galmudug ayaa saakay waxaa ka bilaabatay waxaa ka bilaabatay takbiirta salaada ciidda iyadoo shalay oo caalamka muslimka laga ciidayay aan laga ciidin deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi magaalada gaalkacyo dhanka galmudug ayaa saakay si toos ah looga dabaaldegay waxaana ay u aheeda maalinta koowaad ee ciidul adxada markaana haddii aynu eegno isla wararka galmudug ayaynu ku guda jirnaaye maamulka galmudug ayaa waxaa ayaa baxdo iyo wasiil waxay u aqoonsadeen degmooyin kadib shirka golaha wasiirada oo baxdo lagu qabtay kulan ay yeesheen golaha wasiirada maamulkaasi ayaa waxaa loo aqoonsaday labadaasi magaalo inay noqdaan degmooyin ka tirsan maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug ayaa warbaahinta u aqriyey
in degmooyin loo aqoonsado degmooyinka baxdo iyo degmada wasil golaha wasiiraduna si buuxda ayay isugu raaceen labadaa degmaba in loo aqoonsado wixii maanta ka bilaabma inay yihiin degmooyin ka mida dowlad goboleedka galmudug degmada wasiilo waxay hoos tagtaa gobolka mudug degmada baxdana waxay hoos tagtaa gobolka galguduud runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu labadaa degmaba ay noo noqdaan degmooyinka dowladda galmudug ka tirsan ansixinta golaha wasiiradu oo u dhacday si buuxda ay isugu raaceen golaha wasiirada kadib waxaa sharciga loo gudbin doonaa ansixinta golaha baarlamaanka galmudug oo markaa golaha baarlamaanku ay ansixiyaan ay noqon doonto degmo buuxda degmooyinkan maanta halkaa lagu ansixiyey baxdo iyo wisil waxaa lagu ansixiyey xaalad gaar ah oo si aad la socotaan bay ay ahayd in muddooyinkii dambeba ay ku jireen difaac xoog badan degmooyinkaas saa darteed si mooralka iyo sharafka iyo amniga loo xoojiyo degmooyinkaas golaha wasiiradu waxay dedejiyeen in si deg deg ah si gaar ah loogu magacaabo degmooyinkoodii waxaan sidoo kaleeto soo socda degmooyinka kale oo aan assessmentii ku soo samaynay ee gobolka midug iyo galguduud inaannu iyagana deg deg golaha wasiirada u horkeenno meelaha aanaa teginin oo adeegii bulshada u baahanna wasaaradda arrimaha guduhu si deg deg ah ayay u gaari doontaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmat
guud ahaan warkii habeen dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha dalasa waa nagaintaa ciddii wararka iyagu seegaan waxa ay dibkaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel